degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray ololaha diiwaangelinta codbixiyaasha ee doorashooyinka qaranka waxaa ka qayb galay furitaanka ololahan wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha shacabka gudoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose xubno ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha iyo weliba mas-uuliyiin ka socday dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqul insaanka xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cismaan ayaa ka warbixiyey muhiimadda ololahan doorashooyinka ay u leeyihiin bulshada degmada afgooye inaa fataxnaa laka fatxan mubiin ugu horreyn waxaan u mahad celinaa allah subxaana wa tacaala maanta annagoo caafimaad qabno meeshaan isku imaanay maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin aad u weyn waa maalin dadka iyo deegaanka degmada afgooye ee u tahay maalin weyn oo taariikhi ah konton iyo lix sano kadib maanta degmada waxay yeelanaysaa fursad dahabi ah ee shacabka ay ku qaadan karaan kaararka codaynta degmada waxay yeelanaysaa inay qaataan kaararka ay ku codeeyaan doorashada qof iyo cod shalay haddii niilin soo diri jiro qof lasoo magacaabay maanta gacantiina ku ciilbaxa qofkaa rabtiin doorta gudoomiyaha degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose cabdulaahi maxamed cusmaan ayaa bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixiyaasha ee doorashooyinka qaranka isaga oo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay in degmada afgooye laga furo ololahan
waxaan degmada afgooye ugu baaqaynaa deegaanada iyo degmadaba inta deegaanada hoos yimaada degmada afgooye waxaan ugu baaqaynaa doorashadii iyo kaar qaadashadii inay furan tahay si ofishaal ah waxay ka heli karaan shog koobood oo degmada afgooye gudaheeda ah deegaanada sida bandooyinka ku dhowaala gaarsiin doona sida jasiira iyo ceelasha biyaha dadka afgooye waa inay kaarka qaataan degmada afgooye waxaan ku naqaanaa dad xadaari ah ilbax ah doorashadan in badan sugaaye maanta waxaa ilaaha mahadii ah inay doorashadii noo furan tahay kaar qaadashadii noo furan yahay laamaha amniga oo intaanba ka shaqaynaya waxaan leenahay waa mahadsantihiin maamulka degmada guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose dhammaan in alaal ciddii ka soo shaqaysay in brograamkan oo degmada afgooye yimaado waa ku mahadsantihiin maadaama nambarka ugu badan koonfur galbeed ee leedahay degmada afgooye waxaan rajeyn doonaa in rakoor cusub aan dhigi doonno doorashada dadkana waa inay soo baxaan kaarka qaataan qof allaal qofka ay doonayaan ee maskaxdooda ay ku haayaan oo iyaga iska leeyihin qofkaan dee wax uu qaban karaa waa inay doortaan furitaanka ololahan diiwaangelinta codbixiyaasha ee doorashooyinka qaranka ee degmada afgooye ayaa ku soo aaday xilli qaybo badan oo ka mid ah dalka uu ka socdo ololahan si dalka looga hirgeliyo doorasho qof iyo cod ah